wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan ayaa kulamo goonigooni ah la qaatay waxgaradka laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay deegaanka inji oo ku yaala xadka kala qeybiya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kulamadan ayaa ka kala dhacay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan iyo deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana laysku afgartay in la joojiyo xabadda islamarkaana lakala qaado maleeshiyaadkii dagaalamay kadibna laisugu yimaado kulamo lagu xalinayo sababta keentay colaada u dhexaysa labadaas beelood odayaashii ka qayb galay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xabad joojintaasi ay qaataan waa kuwaan qaar ka mid ah odayaashii ka hadlay dowladda dhexe iyo dowladda hirshabeelle ayaa noo yimid waxay noo keeneen xabajoojin iyo masaalaxo annaguna waa ka aqbalnay waana garab taagannahay meeshanna wax yaroo shaqaaqa ayaa ka dhacda naf iyo shaydaan ay ka aadeen haddana waxaa loo yimid in la hagaajiyo iyadoo amarka alle la qaadanayo nebiyulaahi maxamedna uu yidhi qabyaaladda ka taga fa innahu mumtina waa qurune ka taga uu yidhi ayaan qaadanaynaa oon hirgelaynaynaa inshaa allahu tabaaraka wa tacaala
waxay noo soo bandhigeen inaan muxuu ahaaye tashaqaaqadaas la dejiyo nabad la helo laysdhex maro marka ugu horraysanana xabad joojin la sameeyo waxaan ka aqbalnay xabaddaa in la joojiyo saacaddaa laga bilaabid ciidamada lasoo kala qaado annaga xaggeenna ciidankii meeshaa jiray waa ballan qaadnay haddaan amar siinana waanu soo baxayaa waa ku kalsoonnahay wixii ka dambeeya oo hadalana diyaaraan u nahay waa nabadoon xasan maxamed xushow loo yaqaano xasan kani waxaan ballan qaadnay ilaahay naga aqbale in aan ciidamadii sida dagaalka ayaanta dagaalaysay ayaan ballan qaadnay inaan ciidamada annaga nagu aftirsada aan ka soo bixinno aagga ay ku jiraan si kasta dagaalka u dhaco dagaal sidiisa faa'iidamada qaraabo mini lagaaga daran dhib dhib waay inaad kaa disho maadgar darantana waa dhib waaye marka waxaan ballan qaadnay war dheeri doodeer ka bacdi inaan ciidamada ka soo bixinno aaggi dagaalka oon keenno degmada ceelbaraf waayo waxaa la yidhi wax san wax sanaa lagu daraa wuxuuna wehelkooda lagu daraa wax sanaa noo keenay waxaana ku daraynaa annagana wax san ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in nabad waarta ilaahay dhulkaas ka dhasho intaas annagu waba dagaalka horkamahayn umana kumana faraxsanayn waxaa la yidhaha maxamuud axmed maxamed oo loo yaqaan jobax waxaan qaadanay oo mataqaanaa dowladda federaalka iyo midda stateka si mugle ay u yimideen degmada ceelbaraf nabad shaqaaq ka dhex dhacday beelo waalaa wax oday abgaar oo waxaan lagu faxinoo fildaraa si muglahaan u qaadanay inaan ciidamada aagga ka kala qaadanaan ku heshiinay wixii arrimahaina waa nooga dambayn doonaan hadal lahanbadsallamanabi aa layidhi